caawa howlgalkii aan bahwadaagta ku ahayn maamulka degmada iyo booliiska qaybihiisa kala duwan iyo saaxiibadaynaba sugidda aad iyo aadaan uga hambaleyna ugu mahad celinaya caawa shaqadii lasoo qabtay shaqa aad iyo aad qurux badanay ahayd waana howlgalkii isdabajoogga ahay oo maalmahanba samakaab socday howlgalkii samakaab loogu magac diray marka wax kale ma dhehayno waxaan leenahay waa joogto siduu isu daba socday sidii la naqanaysaa wax isbedelahu jiri maayaan bulshadu ha nabad dhigto nabad ha geliyadaydaan ku dadaalaynaa qof kastoo shacabahoo deegaankan qaybta bari ahaan degan waxaan leenahay on uga jawaabaynaa on halkaan uga gudbinaynaa nabadgelyada gurigeyra kasoo bilaabata gurigeyra ha kasoo bilowdo annaguna wixii guriga kasoo baxo bannaanka taaganaan gelinana nabadgelya daraduna haddii guriga gasho waxaa qasaba inaan faraha guryaha isula tagno laakiin nabadgelyada guryaha kasoo bilaabata waxaan leenahay ha kasoo bilaabato waalidka ha kasoo bilaabato ehelka meesha degan iyo ha kasoo bilaabato xaafadda dadka degan hays abaabulaano yani hays kale nabadgelyada ha ku dadaalaano hala wadaagaano hala xiriiraano booliiska